wafdigu uu hoggaamiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo reerdhengaliisyowga dowlad goboleedka galmudug wayba qayb ku hayay wasiiru dowlaha wasaaradda iyo guddoomiyaha jamciyadda khayriga ee alfurqaan weynayo booqasho kaseedana dhismo xarunta daarta imaamu shaafici ooyo ku dareerta duleedka bari ee degmada cadaade ee gobolka galgaduud mas-uuliyiintunya kormeeray dhismo xarunto iyo ceelbiyood daarta lanqodahayo oo bulshada qaybasha shil duwan lankabaaqi iniya ku qayb qaadan dhammaystirka xaruntun oo dhismashay gebageba marahaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha reerdhengaliisyowka dowladda galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel iyo bulshada kheyrka jeel ankabaaqi iniya ku qayb qaadadan dhismo xaruntun
runtii maanta waxaan nimid oo aan nasiib u helay inaan soo booqano xaruntan weyn oo xarun aqooneeda hadday tahay diini iyo hadday tahay maadi intaba sida loogu talagalay xaruntan oo saddex kilomitr in ka badan ah oo qeybihii ugu muhiimsana sida biyihii oo kale iyo masjidkii weynaa oo lagu tukanaya isaguna hadda naga dambeeyo oo gabagabo marahaya bilowgii hadda ay yihiin runtii waxaa la oran karaa waxaa weeye maanta anaga dhallinyaradanadu waxay u baahan tahay waxbarasho diin iyo maadiba waxaan ognahay boqolkiiba sagaashan in ka badan dhallinyaradu maanta inaan waxbarasho aadin oo aynu iskoolka jaanis u helinin oo iskoolka aynu iska diiwaangelin ama nabadgelya la-aantu ha abuurto ama dhaqaalo dara ha jirto ama xasilooni darada dalka o dhanba ka jirta ha noqoto iyo dhaqaalaha dalka runtii waxaa lais odhan karaa in ka yar boqolkiiba toddoba baa waxbarasho aada marka marka xaruntan saddexda kilomitir ah oo dhallinyaro niman ah oo mutacalimiinah weliba diintii iyo maadigii ku labisano ay maanta noo fureen waa kudayasho fiican waxaan isleenahay waxa weeye inta dhalisay waxa weeye ka sokow isku dayga dhallinyaradaas waxaa keenay waxa weeye amniga inay runtii u muxuu ahaayed u istaagaan inay dhallinyarada soomaaliyeed wax baraan oo ka haqabtiraan wix ilaahay baray guddoomiyaga jamciyadda khayriga ee alfurqaan sheekh cabdinuur xuseen xaashi yaan mahadnagay shacabka iyo maamulka kaalintii horey hanku qaadan dhismagun waynuusa dhinee kale anka baaqay iniyo weli anfuranta iniyo kaalintiyo ku qaadan ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan daarta imaamu shaafici inay soo gaartay meel gebangebo ku siman gebangabadaas ay soo gaartay dadaa soo gaarsiiyey jazaahum allahu khayran oo qof maskax ku bixiya qof wakti ku bixiya iyo qof maal ku bixiya intaba cod iyo calafba dadaas kugu daray mashaayikhda madaxda bulshada qaybaheeda kala duwan ilaahi subxaana wa tacaala ha ka amaalmariyo qof kastaahi juhdigii uu ku bixiyey dal iyo debedba dadaa wax kula baxay daartan imaamu shaafici